waxaa ka soo baxay runtii qoyaan fiican baa ka soo baxay qoyaankaasoo tilmaamay asbaabaha waxaan keenaya waxa ay yihiin ayaa looga hadlay iyo sidii loo daaweyn karo iyo hola kastexda ka saaran inay maxaanku rahay ay daawada reebtooda ka qaataan ayaa ka soo baxay bayaankana waxaan filayaa inuu maarata xoog carabi ingiriis iyo isaga in la heli karaan filahayaa marka inahaasuu ahaa markii aan soo koobo horta waxyaalaha keenay hadde waxa weeye horta waxaa kamida jahli baa ugu weyn oo dintaada fahamsanayn waxaa kaloo kamid ah dadkan oo dhalinyaro ah oo caqligii iyo deganaashihii loo baahnaa intooda badan aysan lahayn waxaa kaloo kamid ah dadka muslimiinta laftooda oo hadde diinta sidii loogu talagalay iyo wixii ay diintu mudnayd odaa meel looga dhacayo oo diintu haddii imaa meel looga dhaco ilaahi subxaanahu watacaala mxase xaqiisa aan la gudanin dib baa imaanaya waxbaa lagu sallidahayaa marka waxaana inay sallidaad yihiinna waa la tilmaamay waxaa ka wada tilmaamay lafteeda siyaasadda caalamka ka jirta iyo sida muslimiinta qaarkood loola tacaamul ee lafteeda inay akhbaarta qaar kamida ay tahay loola baahan yahay in caalamka dadka muslimiinta iyo diintooda iyo iyo nabiga sala allahu aleyh wasalam la ixtiraamo oo dadka muslimiinta ay helaan cadaalad iyo maaragtay yani iyo tixgelin ayadana waa la tilmaamay waxaa kaloo la ishaaray dadka muslimiinta u taliya laftoodu inay ka soo baxaan xilka ka saaran diinta ee maaragtay xurmaynteeda iyo warbaahinta lafteeda waa la tilmaamay in loo baahanya warbaahinta laftooda inay maaragtay ay muuqaal fiican ka bixiyaan maaragtay diinta islaamka oo maaragtay laftooda ay ahaato warbaahin ku jaan go-an axkaamta iyo aadaabta islaamka hadda haytarka waxaa weeye asbaabihii keenay ayaa lala tacaalayaa xagga in dadka diinta la baro oo maaragtay awood badan lagu bixiyo in diinta aada loo fahmo oo dhalinyaradu ay helaan meele ay diinta ka bartaan maxaa yeelay diinta khaldan waxaa lagu daaweyn karaa waa diin saxane diin la-aan maaha marka jahliga horta in laga baxo oo caalamul islaamigu maaragtay culamadiisu iyo jaamacaadkiisu iyo macaahibdiisu iyo iskuulladiisu diinta si fiican dadka loo baro tan kale waxaa weeye in dhalinyarada duruufaha haysta xagga dhaqaalaha iyo xagga axwaashooda kalena aada iyo aad loola tacaalo oo maxaanku ra dhibaatada jirta la daaweeyo maxaa yeele qaarkood maaragtay faraaga iyo firaaqada iyo shaqala-aanta iyo waxyaalo badan baa geelada kale in maxaanku raha la duursado ayadana dawladaha ayaa waxaa loogu baaqay inay maaragtay ka soo baxaan kaalintooda oo dhallinyaradooda gaar ahaan ay ka xidhiidaan baahidooda xagga dhaqaalaha iyo xagga bulshadaba aada loo daboolo